faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo ku wajahan magaalada dhuusamareeb iyo ammaanka magaalada oo si weyn loo adkeeyey wafdi ka socda dowladda sacuudiga oo shir uga qaybgelaya magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan doorashada laba kun labaatan iyo kow ee soomaaliya wejigii labaad ee shir lagu xalinayo colaadda gobolka mudug oo ka bilowday deegaano dhaca bariga gobolka mudug maamulka puntland oo gargaar gaarsiiya shacab ku dhibaataysan deegaanka caluula ee gobolka gardarfuul xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inaysan ku qanacsanayn jawaabtii ay bixisay wasiiradda caafimaadka soomaaliya intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door korran warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay karama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa wafdi uu hogaaminaya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxa ay ku sugan yihiin dalka sacuudiga halkaasoo wadahadallo kula leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sacuudiga uriye galad
wafdi uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xajir maarey ayaa waxay ku sugan yihiin dalka sacuudi carabiya halkaasi oo qaybgelayaan shir halkaasi ka furmi doona wafdiga ayaa waxay ka qaybgeli doonaan shir looga hadlayo arrimaha dalxiiska kaasi oo ay marti gelinayso dowladda boqortooyada sacuudi carabiya waana shirka labiyo labaatanaad ee wasiirada dalxiiska ee jaamacadda carabta wafdiga wasiirka ayaa inta uu joogo halkaasi wuxuu kulamo ay la qaadan doonaan madaxda ka qaybgelaysa shirkaasi iyagoo ka wada hadli doona fursadaha dhinaca dalxiiska ah ee ka jira soomaaliya
mahadsanid wariye gallad wejiga labaad ee shir loogu xalinayo colaadda bariga gobolka mudug ayaa ka bilowmay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug wariye haashim ayaa noo sii ambaqaadaya warbixinta warkaasi taliyaha qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidanka xoogga dalka cabdicasiis cabdulaahi cabdi qooja ayaa gaaray deegaanka buqalooc ee gobolka mudug halkaasi uu dhowaan uu ka furmay wejiga labaad ee shirka nabadeynta beelaha ku dagaalamay bariga mudug wafdiga taliyaha waxaa afaafka magaalada kusoo dhoweeyey guud ahaan bulshada deegaanka sida odayaasha haweenka iyo dhallinyarada oo dhammaantoodba kaga mahad celiyey dadaalka ay ku bixinayaan nabadeynta bulshada walaalaha ah iyo doorka ay ka qaadanayaan ammaanka gobolka taliya qooja ayaa bulshada uga mahad celiyey sida wadajirka ah ay ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo soo dhoweynta isagoo tilmaamay in al-shabaab aysan ishortaagi karin adeega shacabka soomaaliyeed ay u haayaan saacadaha soo socda ayaa la filayaa in deegaanka buqalooc ee gobolka mudug uu ka furmayo wejiga labaad shir lagu xalinayo maleeshiyaadkii ku dagaalamay bariga gobolka kaas oo ay ka qaybgelayaan odayaasha iyo waxgaradka labada beelood
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi hogaaminaya ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wafdi hordhow u ah safarka ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid yihiin ilaaladiisa gaarka ayaa la filayaa inay tagaan magaalada dhuusamareeb ujeedka ra-iisul wasaaraha u tegaya caasimada galmudug ayaa lagu sheegay inay tahay fulinta heshiiskii dhowaan ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunnah waljamaaca kaas oo ku aadanaa dhismaha galmudug sidoo kale inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha waxa uu la socon doonaa habka ay u socoto xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug iyo arrimaha doorashada maamulkaasi wararka ayaa intaa waxay ku darayaan inuu in soo dhoweynta ra-iisul wasaare khayre laga dareemayo gudaha magaalada dhuusamareeb ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana sugaya amniga oo ama iska kaashanaya ciidanka amniga dowladda iyo kuwa amisom ee halkaasi ku sugan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaada com maamulka puntland ayaa gargaar gaarsiiya dad shacab oo ku dhibaataysan deegaanka caluula ee maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo wafdu hogaaminaya ayaa booqasho ku tegey degmada caluule ee gobolka bari halkaasoo madaxweynaha daafuray gurmad la gaarsiinayo dadka ay roobabku saameeyeen ee gobolka gardarfuul madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa si rasmiya u daafuray gurmad la gaarsiinaya dad roobabku saameeyeen waxaana diyaaradaha waxaana diyaaradda madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash la socday gurmad waa oo gurmad waday sidoo kalena bilow u tahay duulimaadyo toddobaadkan gurmud gaarsiin doona deegaanadaasi sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wadane axmed cilmi cismaan karaash ayaa markii uu gaaray caluula waxa uu xariga ka jaray garoonka diyaaradaha ee degmada caluula oo dayactir lagu sameeyey maamulka puntland ayaa waxaa sidoo kale ay codsadeen in laga qayb qaato ama ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka qayb qaataan gurmadka la gaarsiinayo dadka dhibaatada ay soo gaartay kuwaas oo iyagu ku dhibaataysan deegaanka ama gobolkaasi kardarfuul waxaana si rasmi ah maamulka puntland ay u sheegeen in gobolkaasi gebi ahaanba ay xirmeen wadooyinkii loo marin jiray sahayda iyo gaadiidka u mari jiray weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha maamulkiisa iyo sida uu arko doorashada qof iyo cod ee ka dhacaysa ama la qorsheynaya inay ka dhacdo gudaha wadanka soomaaliya wariye soomane ayaa inoo haya warbixinta warka
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagaren ayaa markiisii ugu horreysay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan arrimaha doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun koo iyo labaatanka madaxweyne laftagaren ayaa waxa uu sheegay inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah taasi beddelkeedana ay doorashadu noqoto habkii hore ee madaxdii hore loo soo doortay isagoo la hadlayey mid ka mid ah tiifiyada ku hadla afka soomaaliga ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay nidaamkii hore laisugu soo doortay sanadkii labada kun lix iyo tobankii islamarkaana loo aado maamul goboleedyada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka lagu soo doortay
aniga maamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada inay u dhacdo in kow marka ugu horeyso ay u dhacdo in la helo si intii dadka laga tirinayo oo soomaali tiradeeda lagu ogaanayo oo deegaanada ay ka xoroobayaan in kii la isku doorto statekina la aado oo nin walboo dogaan deerashadiisi uu tago lagu doorto soomaaliya oo dhaba ayadii baan qurxinaynaa maalinta tantii ka horreysay lix iyo tobankii waxaa wax soo doortay oday keligiis lix iyo tobanka konton iyo waa soo dooratay maanta dad ka badan baa dooran kara jaaniskeedaan haynaa boqol baa la gaarsiin karaa deegaanadii baa la badan karaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan baa koonfur galbeed lagu doorto maanta waxaa lagu dooran karaa xudur waxaa lagu dooran karaa marka saddexda gobol baa la kalageyn karaa ayadii baan xoogaa waxaan qabnaa in lasii qurxiyo oo meel fiican lasii gaarsiiyo
hadalka madaxweynaha lafta garen ayaa ku soo aadaya xili la filayo in doorasho ay ka dhacdo dalka
mahadsanid wariye soomane taliyaha guud ee ciidanka difaaca wadanka kenya jenaraal sam mathanwa ayaa safar qasoodiga ku yimid dalka soomaaliya oo ay joogaan ciidamo ka tirsan kenya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom taliyaha oo booqday goobaha ay ciidamada kenya ka joogaan soomaaliya ayaa ammaan dusha uga tuuray askarta wadankiisa ee ka tirsan howlgalka amisom ee in ka badan toban sano ka socda soomaaliya jenaraal samson oo shalay la hadlayey ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya ayaa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalkooda hooyo oo weeraro culus ay ka geystaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab walow dadka walow aad ku sugan tihiin halkan waan idinka waan idinka fakaraynaa mana laga yaabo in laydin hilmaamo waan idiin rajeynaynaa guul inaad gudanaysaan waajibaadkiinni ayuu yidhi taliyaha ciidan waa taliyaha ayaa ciidamadaasi u sheegay in soomaaliya ay nabad noqoto ay ka dhigan tahay in kenya nabad heshay sidaas darteedna ay laga maarmaan tahay inay ka shaqeeyaan sidii soomaaliya looga nadiifin lahaa kooxda al-shabaab waxaan u joognaa soomaaliya maxaa yeelay waxaan ognahay haddii soomaaliya ay ka xorowdo al-shabaab iyo argixisada in kenya sidoo kale ay ka xoroon doonto ayuu raaciyey taliyaha ayaa ugu dambeyntii ciidamada kenya kula dardaarmay inay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha kenya uhuro kenyatta ayaa horey u sheegay inaysan ciidamadiisa soomaaliya ka soo bixi doonin ilaa al-shabaab laga baabi'inayo ciidamada kenya ee ka tirsan howlgalka amisom ee soomaaliya soo galay sanadkii laba kun koob iyo tobankii waxaay saldhigyo ku leeyihiin deegaanada maamulka jubbaland ee uu madaxweyne ka yahay axmed maxamed islaan axmed madoobe oo xiriir dhowlo leh ciidamada waddankaasi kenya warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka waxaa idinla socodsiin anigoo sharmaarka waxay kala qayb qaatay saaxiibo badan waxaana soo saaray karaama intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinaya raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan